halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somaly com
iid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa jimco sagaaliy labaatanka januari sannadka laba kun lix iyo toban idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinkugu haynay idaacaddeenana waxaa ka mida madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo sheegay in go'aankii ka soo baxay shirkii madasha qaran uu ahaa go'aan ay dowladdu gaartay kadib markii madaxdu heshiin weyday iyadoo beesha caalamkuna ay go'aanka dowladda raacday waxay noqotay natiijadii ugu dambaysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo oo yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadanay sidaa iyo sidaa iyo sidaas international communitigaana waxay tidhi kaasaannu taageeraynaa mar haddaad idinku feelgarowdeen dadku hadday raadinayaan qolo waliba inay boqolkiiba boqol waxay doonaysa ay soo hesho cid helaysaa ma jirto waxaan kaloo dhegaystayaal idin haynaa somalilan oo iyaduna sheegtay inay go'aanadii ka soo baxay shirkaasi madasha aanu khusayn somalilan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aamadii ka soo baxay shirka madasha ayaad maqli doontaan qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaadaysa marka hore wararkii caalamka
toddoba musharax oo ka socotay xisbiga jamhuuriga ayaa xalay dood isugu yimid iyadoo uu ka maqan yahay ninkii tartanka ugu cadcadaa donald trump waxaana ay musharaxiintu aad uga doodeen arrimo ay ka mid yihiin soo galootiga iyo siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka mudanayaasha laga soo doorto gobolada texas ted cruz iyo florida mark rubio oo markaasi tobaneeyo cod uu ka horeeyo donald trump ayaa dhowr jeer isweydaarsaday hadallo kulul intii ay doodu socotay gobarnatorihii hore ee florida jeb bush oo doodihiisa hore aysan sidaasi usii wanaagsanayn islamarkaana si joogto ah uu u bartilmaamaysan jiray donald trump marka uu doonayo inuu markaasi ka hadlo fikradihiisa ayaa xalay u muuqday mid degan isagoo kana jawaabayay marar kala duwan su-aale ka imanayay mark rubio doodii xalay ayaa waxaa ugu dheeraa markay wariyaha dooda wada ee tv-ga fox news megi kelly ay soo saartay muuqaal hore oo ay dhowr musharax uga hadleen arrimaha soo galootiga taasoo ka duwanayd fakarkii xalay ay miiska la taagnaayeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegtay in wadahadallo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee ka socda siiriya uu bilaabmi doono kaa oo ka dhacaya magaalada geneva ee dalka switzerland iyadoo mucaaradkuse ay sheegeen in ay kasoo qaybgeliinaanay kasoo qaybgeli doonin wadahadalladaasi wafdiga dowladda syriya ayaa lagu wadaa inuu gaaro geneva si loo bilaabo waxay qabanqaabiyaashu ugu yeereen wadahadallo aan toos ahayn oo ujeeddadiisu tahay in la buddhigo waddo loo sii maro wadaxaajood dab ah oo dhinacyadu khuseeya koox mucaarad ah oo uu sacuudiga taageero ayaa sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin wadahadalladaas kadib markii aan dhig jalaq loo siinin codsigoodii ku aadanaa in la joojiyo duqaymaha cirka ah ee ka dhanka dadka rayidka sida ay sheegeen lana qaado go'doomin ay dadku ku jiraan inkastoo wakiilada kooxdaasi aanay si buuxda meesha uga saarin kusoo biiritaankooda xilli dambe wadahadalladaasi
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u sheegay xubnaha xisbigiisa dimuqraadiga inuu hubo in qof dimuqraadi uu noqon doono madaxweynaha xiga ee maraykanka isagoo khamiistii ka hadlayay magaalada baltimore ee duleedka waqooyi ee washington ayaa madaxweyne obama waxa uu yidhi xisbiga dimuqraadiga ayaa guulaysan doona doorashada nofembar waxaana yeelan doonaa madaxweyne dimuqraadi ah oo ibedelaya waa haddii taasi ay wax shaka ah kaaga jirta obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in saadaalintiisaasi ay sax tahay sababtoo ah dimuqraadiga ayuu yidhi waxay diiradda saarayaan waxyaabaha qiimaha u leh nolosha dadka maraykanka hogaamiyaha maraykanka ayaa waxa uu la hadlay sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo ku jira fasaxooda sanadlaha ah isaga oo hadal markaasi ku duraya musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa obama waxa uu sheegay oo uu yidhi ma xoojin doono hogaaminteenna dunida haddii aan u ogolaano siyaasiyiintu inay aflagaadeeyaan muslimiinta ama dadka maraykanka iska hor keenaan trump ayaa horey ugu baaqay in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan maraykanka hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in muuqaalo satellite-ka lagu duubay ay muujinayaan qabuur wadareedyo kadib markii ciidamada ammaanka ay ku dhaqaaqeen falal argoosyo ka dhanna fallaagada magaalada bujumbura ee dalka burundi waddanka burundi ayaa waxaa arrimahaasi ay ka jireen muddooyinkii dambe sida ay hay-addu sheegayso waxaana dowladda burundi ay waxaana dalka burundi ay mar kale ku celisay inaanay aqbali doonin ciidamo nabadilaalina oo ka socda midooda afrika maalin ka hor shir lagu wado in dalalka midooda afrika ay ku yeeshaan magaalada adisababa khamiistii shalay ahayd waxaa isbahaysiga mucaaridka ugu weyn ee waddankaasi uu codsaday in midooda afrika iyo beesha caalamkaba looga baahan yahay inay ciidamo nabadilaalin ay usoo diraan waddankaasi hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka ayaa iyagu sheegay in haddii beesha caalamku ay ku guuldaraysto inay taageerto shacabka burundi ay taasi horseedi karto in dib ay usoo noolaadaan kooxo hubaysan oo la dagaalama dowladda waxaana uu sheegay in gardarro cad uu ku taagan yahay madaxweynaha dalka burundi pierre nkurunziza oo dadkuna ay iska dulqaadi doonaan habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale warkaasina waxaad ka dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in go-aankii ka soo baxay shirkii madasha qaranka uu ahaa go-aan ay dowladda soomaaliya gaartay oo beesha caalamkuna ay ku taageertay axmedoobe ayaa sheegay in arrintani ay ku timid kadib markii madaxda soomaalidu ay ku guuldaraysteen inay go-aan gaaraan waxaana warbixintan kismaayo ka soo diray waryaha v o a khadar maxamuud xareed
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib markii uu ka qayb galay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay natiijadii ka soo baxday shirkii madasha qaran wuxuuna sheegay in natiijada ka soo baxday shirka ay tahay mid ay qaadatay amaba ay yeedhisay dowladda federaalka ee soomaaliya beesha caalamkuna ay ku taageertay war maa yaallo waan tagnay waan la wada hadlay international community waxaa la yidhi soomaali hogaamiyaasheedii baa tihiin waxbaa laydinka sugeeyey saddex bilood baa laydin sugayey caalamkao dhan baa idin sugayey maxaad haysaan anu bisaraaxa waxaan u sheegay inaannu faylgarownay aanaan waxba haynin dadku waxayna moodayaan aanaan ahayn ceeb miyata arrintaas inaan idhaahdo waan faylgarownay oo dadku waxayna moodayeen ma nihin ceeb maaha intaasaan sheegay kabacdi waxaa laydhahda waa laydiin talinayaa waxay noqotay dowladdii federaalka in la yidhi go'aan keena international communityguna waxaan qaadanaynaa go'aanka ay dowladda federaalka gaadho prime ministerkii yaa noo yid madaxweynaha iyo option bay keeneen optionkaasi nooma cuntamayn waxaan idhi optionkaasi maya nooma cuntamo kii lanoo soo dhiibay maaha ani qoladaan ka imid ma oggola waxaasay rabtay oo waaye intaasoo gobol oo jiriya intaasoo istayd mid walba haddii la yidhaahdo wixii loo soo dhiibay baa la qaadanayaa wax inteelag baa ka imanaya waxay noqotay natiijadii ugu dambaysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo oo yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadannay sidaa iyo sidaa iyo sidaas ma aha waxaan soo jeedinnay ma aha waxaan ka hadlaynaa international communitiga ama beesha lixaadna waxay tidhi kaasaannu taageeraynaa isagaan raacaynaa mar haddaad idinku feelgarowdeen dadku hadday raadinayeen qolo waliba inay boqol kiiba boqol waxay doonaysay ay soo hesho cid helaysaa ma jirto kolley anigu jubbaland baan ku soo noqday labadii boosishanaan wadanay midkoodna maanaan ku guulaysan tii gobolkana maanaan helin tii degmadana maanaan helin waxaa lanoo yeedhiyey in haddaan annagu tala keeni weynay waxaa lanoo sheegay in sidaa iyo sidaa iyo sidaa la yeelayo dowladda federaalka iyo international communitiga oo gacanta ku hayo oo ku raacay su-aasha taalle waxaa weeye fulinteeda iyagaa iman doonaa dowladdii federaalka ahayd iyo international community way imanayaan deegaan walba way tegayaan sida loo fulinayo iyo say u fulayso iyagaa ka hadli doona iyagaa ciddii wax qabto qancin doonta laakiin annagu war wixii aad noo dirteenna sidaasaan waan ku feelgarownay inaannu idiin keenno soomaali baanan raadinaynaa in xal loo gaadho
madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa madaxda soomaalida u soo jeediyey dadkana waxaan leeyahay soomaaliya mas-uuliyiinta aan anigu kow ka ahayna waxaa la rabaa inay dadkeedu isu tanaasulaan soomaalinimada la ilaaliyo waxaan ku fashilannay aan qiranno waxaan qaban weyne aan sheegno ummadduna yaynana jujuubinoo baasha haddaan hadda odhan waayo kac weeye kan waxba kama jiraan tanna waxba kama jiraan haddaad igu kacdaan kaale booska dad soo yeesha mid kaloon feelgarooweyna kaasada madaxweynaha jubbaland oo ka hadlay saldhigyadii ay dhowaan baneeyeen ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa kenya ee amisom ayaa waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay diyaargaroow ku aadan howlgallo dhowaan ka bilaaban doona deegaanada jubbaland taa markaan ka gudbo arrinta ciidamada baxaya waxaan arkayaa in walaahow badan iyo k d f xaggay u baxday bulugudud baa laga baxay xaggaa laga baxay diyaargaroow baa jira howlgal loo diyaargaroobaya taa macnaheedu waxaa weeyaan in la isfudaydiyo dhufaysadii badnaa ee sannadaha lagu jiray laga baxo hubka wixii culusi aan loo baahnayn in furimo la geeyo dib loo soo celiyo ciidan howlgal iyo obrethon buundooyinka lagu xoraynaya qaadaya barnaamijkaasaa la bilaabayaa wakhtiga ugu dhaqsaha badan taasaa keentay markaa in ciidamada iyo culayska iyo waxa meelaha yaalle faraha badnaa la geeyo in la soo banneeyo badhaadhana waa laga soo howlgeliyo iyadiiyo kudhaawaa laysku xidhiyo buulaxaaji tanna buundooyinkaa la qabanayaa inay hadal noqotiyo in kalena waqti dhowaan isweydiin doonaa khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
dhinaca kalena somalilan ayaa sheegtay in go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha ee lagu go-aamiyey qaabka doorashada soomaaliya aanu qusaynin somalilan wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waraan cadde ayaa sheegay in somalilan ay mar hore ka go-day soomaaliya islamarkaana cid ka wakiila somalilan aanay uga qeybgelin shirkaasi haddaba qadka telefoonka ee magaalada hargeysa ayaan ku waraystay cali maxamed waraan cadde
bismillahi raxmaan raxiim aada baad umahadsan horta waxa wey de wax la yaabo weeye waxaad la socotaa inaanu shan iyo labaatan sano ka hor ka goonay soomaaliya kala noqonay midnimadii ama wadajirkiyagii hore aanu dowladda isku darsanay kun iyo sagaal boqol iyo lixdanki anagu dowlad gaaro ingiriisku gumaystaa baanu hayn iyagana talyaaniga gumaysana ayaa gumaysan jiray marka waxa weeyaan waanu kala noqonay isku darsi muxuu ahay wadajirkiyagii hore oo aan awalba sharci ahayn runtii waana waxyaabaha aada iyo aada la yaabka u ah beenta iyo ku salaysan nidaam la-aanta iyo dowlad xumida dalka kala noqday dalkii kale wadajirkoodii inay maanta sheegtaan waa arrin aada iyo aad wa waa wax lagu qoslo weeye waana beenta ay ku maamulaan dalkaana ingiriis u degi leedahay waxa weeyaan cadaalad darada xaq darada nidaam la-aanta waxaanu aragnaa itaal darro iyo iyo iyo daaladhac ay daaladhacayaan maamulka xamar ee hogaaminaya xasan sheekh marka waxaanu arkaa un hadal un nin waalniskeed baanu arkaa laakiin wasiir waxaa jirta in dad badan oo ka soo jeeda somalilan ay ku sugan yihiin koonfurta ma isleedahay iyaga ayaa xaq u leh inay iyaga laftirkooda qeybta soomaalida kale ay helayaan ay qeybtooda ka helaan oo aan meesha lagu xaqirin maya waxaad ogtahay marka inaan soo saarnay in dalkii la odhan jiray soomaaliya iyo somalilan inaanu imika kusoo rognay baasabooro iyo sharciyad taas macnaheedu yahay laba daloo kala gaara inay yihiin marka dadka soomaalida ee iska calooshooda shaqaystayaasha hadday u tagaan iyo dunida kaleba way ka shaqaystaan marka muxuu ahay maraykan baa loo shaqa tagaa carabtaa loo shaqa tagaa ninka meel kale u shaqa tagaya isagay jirtaan laakiin arrintan waa arrin siyaasad iyo soverenatiga iyo muxuu ahay goonimada dalkan ku lugla maaha wax somalilan khusayana maaha cid somalilan wakiil uga ah soomaaliyana ma jirto anigu waxaan usoo jeedin lahaa inay inay gurigooda nasadaan muxuu ahay dhibaatada dalkooda ka jirtana waxyaabaha ugu aan waxaan beenta iyo iyo iyo iyo dacaayadaha ay xaggii dadkaasbaa ay ku duuseeyaan ha u qaybiyaan dadkii soomaaliya la odhan jiray haddii ay kuraasi ku heshiiyeen ha u qayb kuwa ka duway ha siiyaan laakiin somaliland wax alala wax ka koseeya iyo cid ka mas-uula iyo cid halkaa u joogtaa midna ma jirto waan ogna
sidee oo aragtaa aragti ahaan adiga qaabka ama hanaanka waxqaybsiga ee dhowaantan lagu heshiiyey ee ku salaysan afar iyo barka iyo in weliba maamulada qaarkood sida somalilan iyo puntland xubno saacida la siiyo horta anagu dee kama mid nihinoo maamulkii talyaaniga gumaysan jiray kamaanaan mid ahayn waxaanu ahay somaliland protectory bank labada dawlad baan wada kala ahayn imika labada waan kala nahay waanu kala noqonay mar baanu si yaro tagnay markayna cadaalad darada maanta ka socotaanu aragnay dib baan uga noqonay laakiin markaan xaggooda ka eego siyaasi ahaan waxaanu arkaa inay tahay arrin qabyaaladeed oo ay dhexdooda qabyaalad isku maamulayaan oo ay qabyaalad isku riixayaan oo doonayo xaqii ummadihii soomaaliya soomaaliya dowladii soomaliya talyaan gubasa jiray xaqi ay wadahay in qaar lagu dhacayaa baanu aragnaa oo lagaga qaadayo ayaanu arkaa xaqoodii ulmigaasna waa ka ilaa imika dhibaatada iyo iyo iyo iyo balambalka shacbiga haysta waata u sababtaa marka waxaanu leenahay waxaanu qabnaa waxaan waanu ducaynaa ilahay xagga waafajiyo waxaan dhanka kale waxaa jirta mudane in maamulka somalilan maalmahanba ay wadeen inay masaafuriyaan dadka aan sharciga ku joogin somalilan oo ay ka mid tahay dadka ka yimid dhinaca etoobiya iyo arinta kale iyana waxoogaa amudda in aad dadku ay u hadalhayeen ku saafan musaafirinta dadka kale kasoo jeeda soomaaliya xaggee howlahaasi idin marayaan annaga waxa meel fiican bay marayaan annagu xilgaarama masaafirno gaarana dhibaato uma geysanayno dadka ajnabiga soomaliska somaliland waxaanu dowlad aan waan ila kuu sheego dowlad ka waxaana gooni isu taagtay iyaguna is ictiraafsan caalamka ilahayna ictiraafay ictiraafka ciddii kale bini aadamahee nala wadaagsanaa aanu soo dhaweynayno laakiin waxa weeyaan sida caalamkaba ka jirta qof kastoo ajnabi ah ama soomaali ha ahaado ama cid kale ama jasiid kale ahaadee waynu ama sharci kusoo galaa ama sharci ku jooga laakiin haate iyaanu cunsuriyadii dhibaato ku haynaa midna ma jirto waa sharci dunida ka maadaama aanu nahay soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya iyo dalalka kale saan ula dhaqnaa mana iyagana ula dhaqmaynaa marka xubaan kalo meesha ku jirtaa ma jirto
wasiir waxaa kusoo celcelisay in soomaaliya laba dal iyo somalilan ay kala yihiin dadkaan u dhalan somalilan oo xataa soomaaliya kasoo jeeda la celinayo dad adiga aad ka mid tahay oo reer somalilanan waxaa la sheegaa inay ku safraan baasaboorka soomaaliga ah sidee arrintaasi isku waafajinaysaa inaad dhahdaan dadkuna waa ajnabi soomaaliya ka yimid ha ka baxaan somalilan mas-uuliyiinta somalilanna oo adigu aad ka mid tahay aad baasaboorro soomaaliya ku safartaan
kusafro mana mana qaadan mana taaban waana nabcahay basaboor baanu leenahay somaliland baa layidhahdaa kaasaan ku safraa kaasaan dunida ku maraa kaasaa lay ictiraafsan yahay marka ader been baa lagu sheegay acuudu ka ader ma qaadan cali maxamed waran cadda wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo qadka telefoonka iigu waramayay markanna waxaa la soo gaaray xilliga dhegeystayaasha aan usoo gudbin jirnay xiliyadan oo kale barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho ka soo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa nuuca doorashee dalka ka dhici karaysa dhammaadka sanadkan laba kun lix iyo toban kalaala kaduwanaanshihii madaxda madasha qaran ee la xiriirta hanaanka doorashee dalka ka dhici karaysa maxal baa hanaanka qabiilka afar dhibic shan muxuu faa'iido lahaa hanaanka deegaamaysiga maxayse aheed sababta u hirgeli weysay hanaanka axsaabta dalka in laga hirgeliyaa qodobadaas ayaa inta badan ku eegi doonaa barnaamijka faaqidaada todobaadka waxayna ahaayeen waxyaabihii siyaasadda soomaaliya hareeyey toddobaadkii lasoo dhaafay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaa nagala qaybgeli doona marti noogu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii arrimaha dibadda fawsye xaaji yuusuf oo aada u aaminsan arrinta axsaabta badan in laga hirgeliyo dalka baarlamaankana uu sharciyeeyo waxaa kaloo barnaamijka nagala qaybgeli doona wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ahaa madaxdii qaabilsaneed kulamadii wadatasha dadweyne ee ka dhacaya gobolada dalka iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a aad baad u mahadsantihiin intaansa u gudagelin dooda barnaamijka aynu eegno waxyaabihii ugu waaweynaa ee madaxda madasha qaran ee ku kala siduwanaayeen todobadii lasoo dhaafay laga soo bilaabo shirkii ka socda maalmaha magaalada kismaayo kulamadii goonigoonida ahaa ee muqdisho ka dhacayay iyo xalku waxau noqday waxaa inoo soo koobaya waryaheena jacfar kuukaay oo aad ula socda arrimahaasi jacfar waxa uu soo maray afar wareegoo marka laga reebo midkii maalin ka hor muqdisho ku soo idlaaday ay madaxda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyadu ku wehlinayeen xildhibaanno wasiiro diblomaasiyiin iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliya kulankii ugu dambeeyey ee muqdisho ayaa u muuqday mid madaxda soomaalida iyo beesha caalamkuba ay ka goonayd inay waxuun ka soo saaraan oo aan natiijo la'aan lagu kala dareerin saddex maalmood oo iska daba noqosho ahna waxaa ka soo baxay go'aan cad oo golaha wasiirada soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay si dhaqso badan ku taageereen ha yeeshee waxaa ku gacan seeray maamulka puntland madaxweyne cabdiweli gaas ayaana yidhi innagu maanan aqbalin waxaana halkaana ka caddeeyo ama ku hadlaya magaca dowladda puntland in go-aankaas uu yahay go-aan annagu aan aan aqbalin ka madaxweyne ahaanna wax aysan ahayn wixii ay iisoo wakiisheen dadka reer puntland dadka reer puntland waa afti bay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen anuu halkaan waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha ilama aha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qararigaahi in uu shacbiga soomaaliyeed u horseinayo dulnimo wanaagsan iyo u gaarsiinayo hadafkaas saas daraaddeed anugu ka cabdiwali ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinaya talada ayaga ayaana go-aankooda iyo masiirkooda iskale inkastoo daldaloolo ay ku sheegeen waxa iyana soo dhoweeyey go-aankaasi ururada bulshada rayidka waxaana ay sii raacsadeen in baarlamanku uu ka turxaan bixiyo qaladaadkaasi ay sheegeen sida uu ku waramayo diini maxamed diini oo ka tirsan dallada soshensa ah ee ururada bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya annaga horta go-aanka qayb ahaan waxaan u aragnaa inuu yahay go-aankii saxda ahay oo hadda aan lahayn xal kale oo aan hayn four pointy five qaybta labaad waxaan u aragnaa inaysan sax ahayn sababtoo ah waxaa laga tegay gobolka banaadir ma ahayn in laga tago waxaa la yidhi yacni gobollo ayaa waxaa la siiyey sedbursi yacni xildhibaano dheeri ah oo aan qaabka lagu siiyey aan ilaa hadda dowladdu aysan qeexin laakiin waxaan haddana aaminsannahay sababta looga saaray gobolka banaadir in la sharxo qodobkaas waa qodob aad u muhiim ah sababta loogu daray gobollada qaar loo siiyana weli kamaynan qancin xisaabta ay ku fadhiso waa in shacabka lala wadaaga markii horeba laguma qaybsan in la kala tiro badan yahay ama laysla eg yahay waxaa lagu qaybsaday maalan tiro ahaan waxaa laga yaabaa gobollada galmudug iyo jubbaland inaysan isla mid ahayn ama koonfur galbeed iyo galmudug inaysan isla mid ahayn ama somalilan iyo puntland inaysan isla mid ahayn marnaba marka formula isla ekaansho lagu qayb wax lagu qaybsada ma jirin marka in dadka sadka loo kala sadburiyo waxay noqonaysaa conflictiyo dib loo abuurayo maamul goboleedyada qaar waxa ay aad ugu dheganaayeen in habka wax lagu soo dooranayo dhammaadka sanadkan uu noqdo mid dhul ku salaysan waxaana sida uu ku doodayo diini maxamed diini ay taladaasi ahayd mid aanan aad looga sii fakerin maadaama aanan bal loo sii gogol xaarin hanaankaasi waxaa laga yaabaa degmada markoo kale inay ku nooshahay saddex boqol oo kun degmo kalena aysan xitaa toban kun aysan haysan see loogu qaybinaya xildhibaanada marka degmada marka la rabo in wax loo qaybiyo oo la rabo one man one vote in la sameeyo waa in dadka marka hore la tiriyaa dad la tiriyey oo la og yahay cadadkooda xildhibaanada cadadka dadka lagu bixiyo laakiin in xildhibaanada lagu bixiyo cadadka degmooyinka waxaan u aragnaa inay tahay aragti corruption ah xitaa taa laftigeeda puntland gudaheedaysan wax maslaxa ugu jirin magaalada gaalkacyo iyo magaalada garoowe waxaad la egtihiin bandarbeyle macquul maaha ayaga xitaa ma aqbali karaan xildhibaan cabdibarre oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isagoo boosaaso jooga telefoonka iigu warramay ayaa weli difaacaya nidaamka degmooyinka oo uu u arko mid cadaalad darro uu sheegay in soomaalidu ay kala tabanayaan soo afmeeraya adeer dan gaara uma jirto oo gaar oo puntland wadato maahane waxa weeye puntland waxay heerinaysaa wixii lagu heshiiyey in la meel mariyo waa tageen garowe one iyo garowe two waxaa lagu heshiiyey oo la kala saxiixday in uu baarlamaankan sagaalaad wixii ka dambeeya in lagu soo xurahayo xildhibaanada deegaan ay ku imaanayaan taasaa la kala saxiixday dee mar haddii wax lagu ballamana wixii lagu ballamay horta wadadeedii in la maraa fiican haddii xilligeeda la gaari waayena waxay ahayd nimankan hadda ordahayo oo aada moodinay waxba cararayaan oo ayagu jeefka wax kala soo baxayaan oo aada moodin wax gaar ay leeyihiin haddii mugd yimid waxay ahayd wakti baa la haystaa waxaan in laga baaraandego in la dirindiriyo in tartiib la isqanciyo in goboladii madaxdii isu timaado isu talowda ee maahayna tayda ha la qaato go-aan baan gaaray ha la qaato adartaa dowladnimo laguma noqdo soomaalida noqdo waxa anugu arkaa xukuumadda uu hogaaminayo cumar cabdirashiid dalka inuu haagaan ka tuurayo degmo marka la yidhaahdo wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii dalku waxa uu ka koobmayaa laba iyo sagaashan degmo gobollada qaarna ay faa'iido dheeraada ku qabaan waana sababta keentay in si fudud dhinac laysugu raaci waayo laakiin diini maxamed diini waxa uu rumaysan yahay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay isku maslaxad yihiin hase ahaatee madaxdu ay kala dana duwan yihiin taasoo keenta in inta badan ay aragti mid ah la iman waayaan shacabka puntland waxay wax walba oo faa'iide iyo khasaaraba la qabaan shacabka soomaaliyeed marka in shacabka soomaalida la kala takooro waxaan aaminsanahay waa lucbad siyaasiyiintu ay cayaarayaan oo ay rabaan dadka inay hostage ka dhigtaan xildhibaan cabdibarre ayaa tilmaamay in sida dadka qaar ay ku doodayaan aanay puntland degmo badni iyo sadbursi u socon balse hannaanka degmo wax ku qaybsiga ay u aragtay mid sharciga waafaqsan puntland hadday sadbursi qaadanayso haddayba qaadan lahayd layiri saddex aqalkale saddex dheeryaha laydinku daro waana waxa soomaaliya burburiyey intana maaragtay puntland gobollo iyo magaciisa soomaaliya mana kala gobollo mana degmo kala degmo badne waa inta foor bay mooday foor bay kala daba taagan yahayna soomaaliya dowladu kama dhalanayso si kastoo farsamada la isugu qabtaba waxaanay doodi ka taagnayn in dhammaan dhinacyada siyaasadda dalku ay isla qirayaan in doorashooyinkii xilliyadii ku-meelgaarka qabsoomi jiray wax ka duwani sannadkan dhammaadkiisa ay dhacayaan taasoo dadka qaar haba yaraatee ay horumar u arkaan aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inoo daadahaynaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeyno mudane wasiir bishaan oo dhanba waxaa socotay dood weyn oo la xiriirtay qaabka doorashada dalka waxaana inta badan dood u dhexaysay madax kooban oo madaxda madasha qaranka loogu magac darayo maamulada iyo dowladda dhexe ah see wuxuu socdeen bal haddaad warbixin naga sii bismillaah ma dhihi karo dood bay ahayd laakiin waxay ahayd broses qaran oo la doonayay maadaama sidii dabcan hore dowladdu u shaacisay inaanay dhici karin doorasho qof iyo codkiisa markaa kadib soomaalida baarlamaanka xukuumadda maamulada gobollada aqoon-yahaniinta dad badan oo talada laga qaybgeliyay waxay go-aansadeen in af in la qaado wadatashi dadka lagu weydiinayo maxaa habboon haddii taasi suroobi weyse marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawshaa lagu gudanayaa jira dad badan baa codkooda la dhegaystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tani oo dadkii lasoo dhegaystay ee meelaha kala duwan sida xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro marka shalay bay soo baxday dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasibsanaa waqtiga hadda la joogo waan gartay xildhibaan fawsi xaaji sida wax u socdeen iyo iyo doodan socotay ee afar dhibic shan iyo deegaan iyo dood intaada badan sal ku haysay say kuula muuqatay adiga bismillaahi raxmaan raxiim horta aniga waxaa ila muuqataa in hadda dibidhac weyn hadda aan maaragtay la sameeyey taasoo ah iyadoo shan iyo toban sannadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada in mar kale afar sanoo kale lagu daro labaatan sano soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato iyadoo ah meesha keliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno run ahaantii inaan ka gudubnay ahayd waana ka gudbi karaynaa khaasatan haddii laysku qabtay oo ay isku qabteen dowlad goboleedyadii oona laysku raacin oo lagu kala jabay waxay ahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas waqti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo ma garanaysa yaa waxyaqaano kusoo baxa in maaragtay lagu maamulayahayd laakiin nasiib daro tallaabadan waxaan rajaynayaa in dib looga noqdo taasaan rajaynaya
xildhibaan cabdisamed waxaad qayb ka ahayd madaxdii qaabilsanayd in dadka lala kulmo laga qaybgeliyo doodii socotay dabcan muqdisho meelo kalaad u qaabilsay marka dadku ma heleen ka qaybgal wanaagsan horta waa mahadsan tahay marka labaad waxa weeye sida runtii ah soomaali waa ka badan tahay saddex boqol iyo afar boqol oo qof waxaana ogsoon tahay dadka la isugu keenay magaalada muqdisho keliya markaan exaambalka ugu soo qaato waxaa la isugu keenay gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo iyo maxaa la yidhaha banaadir oo boqol iyo konton qof ka socoto xamar keliyana waxaa ku nool saddex milyan iyo wax ka badan ku nooshahay marka runtii xataa wax la dhihi karo waa mateli karaan waa ka yaraayeen balse waxaa duruufaha wada waxay ahaayeen baahida iyo dhaqaalaha oo maxaa la yidhaahdaa ay bixinayeen u n-ka oo aan maxaa la yidhaahdaa awood loo heli karin dadka dhan in lasoo keeno hawsha adigu aad wadakumaada qanacsaneen marka laga yimaado in cadaadis jira in beesha caalamku dhaqaaluhu yaraa waxa hoos ka aheeday aad aad huri weyseen inaan ku qanacsanay inaan ku qanacsana macna samayn mayso lakiin xaqiiqadu waxay tahay dadka yimid oo meesha la keenay ma ahayn number maxaa la yidhaahdaa gaari kara go-aanka dhan oo ummadda soomaaliyeed gaari kara ma ahayn waxay ahayn dad yaroo salacted oo laga soo arooriyey maamulada laga soo dhexrooriy aad baad umahadsantahay cabdullahi maxamed shirwaac bulshada rayadka doorkeeduna maalmihii dambe gaabuu ku jira marka loo eego ka qaybgalka doodaha socday waxaadna ogeyd in labadii bil ugu dambeysa madasha qaranku ay ku koobnaan siyaasaddu meelaha qaar doorkeennima muuqday say wax u socdeen doodaha socda xaggee ka joogteen
waa mahadsan tahay wasiirka iyo xildhibaanadana waa waan salaamayaa iyo bahda v o edaba annaga waxaan ka joognay meel dambe oo muxuu ahaa mataqaanaa aan tala badan lahayn waxaad mooday in dowladdii federaalka ahayd markay adduunyadu aqoonsatay hadda inay sanadihii ugu dambe saacadihii ugu dambeeyey u noqonaydo muxuu ahaa soodare iyo muxuu ahaa mataqaanaa imbigati iyo ay u noqonaydo oo dad yari taladii isku soo koobayaan dadkaasi sharciyadii aysan raacsanayn marka waxyaabahaasi markaan aragnay annagu bulshadaydana waxaan rabnaa inaanu sharci ku hoos noolaano waxaynu rabnaa in muxuu ahay nabadii ay waddanka ka dhacdo in muxuu ahay nidaam oo dimuqraadiyo heshiis lagu yahay oo dadka soomaaliyeed ay iska wada dhex arkayaan inuu yimaado marka waxyaabahaasi hadda ma muuqdaan waxaa muuqataa dad yaroo taladii isku soo koobay oo iyagiina aan maaragta isku haysta oo muxuu ahaay mararka qaarkood iloobaya qadiyadihii waaweynaa ee waddanku u lahaa iyo mustaqbalka dowladnimada soomaaliyeed in muxuu ahaay la gaaro dad iloobay iloobay oo waxaad moodid iyagoo isfiirsanaya ayaad moodaa meeshaas marka annaga meeshaasi boosaba noogama banaanaba haddaa saa u fiiri maadan helina ka qaybgalkii bulshariid may maanan helin
bashir maareeye doodda hadda soo dhammaatay puntland baa diiday oo tiri shirka qayb kama nihin marka go-aanka la gaaree farxadda iyo diladaad ka muujinaysa xaggee buu ka jiraa horta marka ugu horeysa soomaalidu waad og tahay systemku ka burburay haddana nidaam federaalism ah oo runtii aan aan lahayn base fiican foundation fiican lahayn ayaa inoo dhisan dabcan markii saas oo kale dal duruufahaas oo kale ku jiro way adag tahay in wax kasta lagu helo in si wada jir ah wax kasta loo qaato dabcan dooda puntland waan xushmaynaynaa oo ah dadkii markii qaybaha kala duwan ee bulshada lasoo lasoo wareysanayay maamulka puntland shacabkiisu qaab bay soo jeediyeen in loo loo loo maro brocesskan doorashada laba kun lix iyo toban marka madaxweynaha iyo iyo wafdiga puntland waxay yidhaahdeen dadka iyaga codkoodii ay ayaan ahayn isla waa wax annaguna meeshaan uu soconaa dadka codkooda inla inla in la xushmeeyo weeye horaanuu sheego ini waxaa la gaadhay wixii cid walba qancinaya maaha laakiin waa xalkii aynu ku gaari lahayn hal qof iyo hal cod marka rajo badan waxaanu ka qabnaa dabcan hadda maamulada inta kale oo dhan iyo dowladdii dhexe dabcan iyo beeshii caalamka oo taageeradeeda taageeradeeda aynaan ka maarmin intuba intuba waxay ku qanacsan yihiin in waxa ugu dhow ee la samayn karaa ay taas tahay laakiin wasir maxaa loo saxiixi waa heshiiska waatan leeyahay dib loo dhiga ma shaki baa jira weli ah in la kala boodo haddana
maya anigu intaan ogahay dabcan shalayto galabtii waa la shiray madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo dhan way joogeen ra-iisul wasaaruhu waa joogay beesha caalamka wakiiladoodu waa joogeen ra-iisul wasaaruhu markuu soo bandhigay dabcan wixii discussionkii lagu jiray ka soo baxay meeshii ugu dhoweyd ee laysugu imaan karay inay tan tahay waa la soo wada dhaweeyey oo madaxdu way hadleen waana soo dhaweeyeen marka dabcan dhaqan la arki jiray unbay ahayd in wax la saxeexo laakiin dalku hadda structurekiisa dowladnimu waa waa dhismay waa dhismay wax walibana markaa sidii jamhadihii oo kale in la saxeexo maaha laakiin waa laisku waafaqsan yahay inta badan inta kale wax ka tabanaysa ama puntland ha noqoto ama qof kaloo soomaaliyeed ha noqotona dowladda iyo madaxweynaha iyo waxaan aniga aan rabaa inaan dadka la wadaago wadanku wuxuu leeyahay dastuur dastuur ay sideed boqol iyo shan iyo soddon oday ay ay maxay hayta ansixiyeen wax ka beddelkiisana dowladdan u dhaafeen wuxuu leeyahay baarlamaan dowlad buu leeyahay waxa ku meel gaar loogu celiyey iyadoon dadka cod la weydiinin horta waa su-aal qodobka lixiyo lix iyo afar afar iyo lixdan iyo toddobaatan iyo labaduba waxay awoodda siinayaan baarlamaanka inuu waxna bedeli karo waxna ansixin karo wixii uu diidi karana diidi karo goorta la sameeyey madashan horta qayb sharci bay ahayd baarlamaankuna ma si rasmi ah uma ogolaana waa jujug bay ahayd maalintii waan joogay anigu madashu kulle ixtiraam odayaasha ixtiraam badan baan u qabaa madaxweyneyaasha gobolada stateska laakiin inay keenaan bay ahayd baarlamaanka sharciyadooda la ansixiyo iyaga dastuurkii baa la garab maray waxaa la garab maray shuruucdii taallay waxaa la garab maray hadaladii ka soo baxay dadka su-aalihii la weydiiyey berigii dhaweyto oo maxay ahayd hadama xageebaa lix iyo tobanka maxaa loo horta marka hore inay baarlamaanka go-aamiyahayd ilan dastuurkii bay ku baran tahay xataa unta iyo j c ugi iyo u n d b buuggii la odhan jiray hagidda baarlamaanka hagidda dastuurka ay soo saaraan labada kun iyo labaiyo tobankii way ku qorayd baarlamaankan ka xigaa wuxuu ku imanayaa baarlamaanka tobnaad wuxuu ku imanayaa doorasho doorasho waa la samayn karay haddii wax yar dib loo dhigo laakiin in waxay oo dhan la burburiyo oo kumeel gaar laga dhigo oo protocols lagu xukumo ayaa qaldan laakiin haddaba doorasho way dhacaysaa laakiin nuuca doorashay ee dooda doorashada ugu saxsan ee ugu ansaxsan waa tii hal qof hal cod oo la samayn karo haddii xooga la saaro iminka inta xooga la xilliga la joogo maya maaha muddo yar anigu waxaan ahay dadka qaba dad badan baa diida oo afka ka dhowra in muddo yar lix bilood ilaa toban bilood dib loo dhigo la saxo la dhammaystiro waxaan si ummadda loo badbaadiyo loo kala badbaadiyo goboladiiba hadda isku dhacay tuulooyinka isku dhici doona horta waa mida degmooyinkii haaf waa lahay inta badan waa la haystaa mana laga soo wadageli karo oo nabadi ma jirto ta labaad maxay tahay odayaashii iyo waktigii dibcel protocol in dalka dib loogu celiyo waxaan u filayaa inay qalad tahay in la dib loo yardhigo waxaan weeye waa in baarlamaanka xaqiisa la siiyo baarlamaanku isagaa taliya ee loo daayo talada aad baad umahadsan tahay doodaabu macno badan bay samaynaysaa cabdullaahi shirwa madaxdu ishaysadkoodu aad buu u adkaa marka ma danta soomaalida iyo go-aan maslaxabaad u arkayseen mase arrin siyaasadeed ayuu ku egbayaha dooda socotay waayo muddo ishaysteen horta sidaan haddaayt hore u sheegay madaxdu maadaama aysan axsaab jirin muxuu ahay golayaal laga soo shaqeeyey oo sharci ku fadhiya oo mujtamaca matalayana aysan jirinin taladii way la carareen jagadii iyo iyo iyo waxay isku darsadeen muxuu ahay taladiiba way isku darsadeen wadahadalka iyo la tashiga lala sameeyena wuxuu ahaa mid la afduuban ayuu ahaa mid afduuban oo mar walbaba maamulada iyo dawladdu ay maaragtay isku ekaysiinayeen ayay ahayd dadkii weynaa ahay soomaaliya la tashi tashi fiicanna lama samayn waxaana taas markhaati u ah dadku marka ay tashadaan waxaa dhici lahayd qof jooga muxuu ahaa mataqaanaa garoowe iyo mid jooga muxuu ahaa mataqaanaa baydhabo iyo mid muqdisho jooga ama kismaayo jooga inay isku cod noqdaan oo isku ra'yi noqdaan waxaa meesha ka soo baxay waxa waaye aaraadii maamuladu ay qabeen waay kuwaas oo ogolayn maaragtay axzaab iyo in muxuu aha mataqaanaa arrinta geedi socod lagu wado muxuu aha ma ogolayn bulshadii rayidka ahaydna waxaad moodaa in muxuu aha mataqaanaa meel ciriiriya lagu riixay taasina waxaad arkaydaa in dee taladii iyo muxuu aha farsamadii iyo wixii oo dhan iyo dhaqaalihii oo dhan madaxdii ay isku wada darsatay taasina ma aha nidaam oo wax weyn hadhowey taraya xoogaa waxaad moodaa in la afduubay barnaamijka marka ani waxaan soo cel waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan barnaamijka dib ha loo soo celiyo inta hartay waa in dib loo soo celiyaa xagee lagu celinayaa waxaa lagu celinayaa waxa weeyaan dadkaa lagu celinayaa waa u lamaanayna xalka xilaan cabdisamad laba kun labayo tobanaad baarlamaanka mid noqotay ka hor wasiir baad ahayd dadka soomaalidu laba kun lixiyo toban maanta idinkama filayn marka adigoo baarlamaankii dabaan dhammaanteena xildhibaanaad tihiin inta badan marka maxaa dib udhac intaa laga keenay ma waxay ka timid madaxda hogaanka mase baarlamaanka hawshiisa qabsan
runtii su-aal aan u baahnayn jawaab dheer weeye haddii failure dhaco mas-uulid waxay saaran tahay hogaanka dalka hogaaminaya laba kun iyo labaiyo tobankii maanta waxaad moodaa afar sannadood ka bacdi in meeshii laba kun labaiyo tobankii la joogay kasii hoose la joogo waxaa muuqanaysaa laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa jiray dad loo yaqaana saxiixayaal maanta saxiixayaasha waa lasii badiyey awaagi lix iyo labaatan toddoba laga dhigay maanta oo waa lasii waa lasii dheereeyey xaqiiqada dhabtaha waxay tahay systemka hadda la leeyahay waa lagu heshiiyey system lagu heshiiyey maa system la foorsi garaynayo in lagu heshiiye wey waxaana moodaa in shaarar laysku la ekaysiinayo waxaan rabaa inaan markaan dib u fiiriyo wax yar aan ka saxo hadda waxyaabaha lagu heshi la leeyahay waa lagu heshiiyo la qasbayo dadka lagu qasbayo waxaa ka mid a in la sameeyo aqalkii sare aqalka sare sida dastuurka qodobka toddobaatan iyo koow uu qabo wuxuu matalaa maamul goboleedyadu matalaa waxaa ku jira somalilan oo aqal sare leh qofka ka socda puntland markii uu hadlayo oo aqalka sare socda wuxuu ku hadlayaa dowladda puntland dowlad goboleedka puntland waxaanay rabtaa macnaheedu wuxuu matalaa stateka meesha ka jira aqalka sare oo la yidhi somalilan buu yuu matala oo weliba haddana waa loo sii kordhinaya waxaan u arkaa qof shaar sida ekaysiinaya inay tahay oysan ahayn maxaa la yidhahda matalaad saxa inaysan ahayn marka realityga laga hadlayo waa jiraan dad reer somalilan ah oo reer somaliland matala oo dowladda soomaaliyeed ku matala baarlamaanka soomaliyeed ku matala laakiin stateka la yidhaahdo somalilan oo aqalka sare lagu darayo la yidhi saddex weliba dheeraada la siinaya iyo macadda sida uu matali karo maamulka jira wasiir maareyan dabcan si gaar arrintaa ugu weyna wasiir somaliland go-aankeedu uu cad yahay marka laga yimaado siyaasiyiin u matala dowladda dhexe soomaaliya ayagoo dabcan go-aankan aad u matalanina marka sidee ku timid in somalilan hadda doorka weyn la siiyo la yidhaahdo waxay yeelanaysaa mid lamida puntland ama maamulada lamidka bismillah sidii aan mar walba sheegay soomaalidu markii ay burburtay wixii ka dambeeyey dhismay ehed ah socda dhismahaasoo marba heer la gaadhaya dabcan sidaa la ogyahay somalilan siyaasadda ka jirta iyo maamulka ka jirta iyo wuxuu aaminsan yahay wax la ogyahay laakiin ilaa shan iyo tobankii sane ugu dambeeyey dowladihii dhammaan waxaa ku jiray dad somalilan dhara oo oo u taagan midnimada marka oo qiyamka ay u taagan yihiin aanay ahayn anigu aan ka mid ahay aanay ahayn in in in somalilan cabashadeedu aanay aanay meesha oolin ma ahan cabashadu meeshay taallaa anigaa aaminsan qof kastoo somalilan kasoo taag kasoo jeeda aaminsan laakiin ay tahay midnimadii ayaanu usiinahay u siinahay wakiil waxaanu doonaynaa in la la isqanciyo in la wada hadlo somalilan waxa ay tabanayso laga wada okay okay tan hadda weli waa representativekii laga siinaayey dadka aaminsan midnimada for example hadda walaalkii xildhibaanka oo kale waa sax su-aal saxa waaye dadka somalilan kasoo jeedaa siday u matelayaan waa run waxay u matelayaan inay codka somalilan midnimo doonka meesha geeyaan inay yidhaahdaan midnimada soomaaliya saana ku imaan kartaa cabashada waa in la daaweeyaa dabadeedna faysiskaa soomaaliya dib u heshiisiinteeda loo marayo ayaanu aaminsannahay wakhti dhow wadahadallada somalilan iyo soomaaliya u socda inay inay inay inay midho dhali doonaan in in la siin doono qayb intaa ka ka roon dabadeedna iyaguna ay midnimadii wixii lagu heshiin lahaa laga wada hadlaya marka waxay u taagan yihiin sidii markii hore baanu anaku ugu taagnayn midnimada midnimaday u taagan yihiin wixii cadaalada iyo dib u heshiisiina iyo wadahadala waxay ku imaanayaan marka maamulka somalilan raalli waxaan rabaa wasiirka inaan wax yar ka saxo waxa weeye reer somalilan dad shacab ah oo matala oo ku joogaya waa jiraan mana aha waxaan ka hadlaya waxaan ka hadlaya dastuurka wuxuu caddaynaya qodobka toddobaatan iyo koowaad aqalka sare wuxuu matalaa statesku matalaa wuxuu matalaa maamul goboleedyadu matalaa macnaheeda marka anigu aan ka hadlaya waxay marka waxaad leedahay qofka matalayo ma tegi kara magaalada hargeysa may qof stateki ma matalaya waa inuu matalaa siyaasaddii matalaa macnaheedu ma ahan shacabkii inuu matelayo wuxuu matelayaa maamulkii meesha ka jiray yuu matalaya sida dastuurka ku cadooyo marka waxaan ka hadlaya waxay tahay ma masiilaayay matali doonaan si koob iyo tobanka qof oo laleeyahay aqalka sare mataleen taas wey anigu waxaan u arkaa inay tahay macno lagu raadsanayo in lagu helo xubno looga helo cod laga helo macno lagu raadsanayo yahay maahane inuusan ahayn dad xaqiiqa oo mateli kara maxaa la yidhaha state la yidhaha somaliland mateli kara inuusan ahayn taas wey xaqiiqada meesha taala ciddii dib nagala soo qabsatay waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka aanu gudubna xalka xildhibaan fawsiya doorasho inay dhacdo si walbay ku timaadaad gaarahaan axsaabbaad aaminsanayd afar dhibic shantan hadda go-aankeeda la gaaray walow meelaha qaar diid ma jirto sidee lagu xuli karaa bay kula tahay adoo ku eegaya doodaada horta afar dhibic shan anigu maba aaminsanay inay shaqayn doonto sababtoo ah marka hore odayaashiis hor fadhiyaa ku heshiin waaye marka xiga wax dana oo ummadda iyo dalka ay ugu jirtaa ma jirto dad badanna taas ay garansan yihiin oo shacbiga ka mida oo civil society-yada ka mida oo dadka ciidamada ka mida oo cid kasta leh oo xildhibaanada leh four point five waxaa weeye dad kooban doorashadooda soomaaliyana in four point five afar sano xitaa waktigu haba dheeraado ku heshiisiinteeda baan suuragalahay laakiin tan hadda lagu heshiiyey oo adigu aad ku matalayso soomaali oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ku noqotay oo wasiir ku noqotay four point five ku miyaysan ahayn miyaysan xal ahayn xilligan tahay waktigeedii bay xal ahayd laakiin soomaaliya maanta yaa garanti garay qabiilku dadka wuu burburiyaa waxba ma dhiso xuma taro waxaa halkaani hadda ilaa hadda ina dhigay oo ajanabi dhulkeenni u ilaalinaya oo ajanabi taladeennii nala leeyahay waa simply because qabiil baan ku heshiin la'nahay haddii aan four years kale waa sii naaxayaa wuu sii korayaa ummadduna waa sii baaba'aysaa marka labada kun iyo labaatanka yaa garanti garaynaya in haddana aan loo baahanayn four point five kale dalka caalamka marka wuu ka hadhay anigu waxaan u qabaa xal axsaabta haddii ay tahay in four point five la qaato four years la burburiyada ummadda waxaa ka roon baan qabaa in hal sano loogu daro baarlamaankani isagaaba four point five ku fadhiya saddex sanaa lasoo traingaraynaya shuruuc baa jira akhriskii koowaad leh oo kii labaad leh qaar baa jira kii saddexaad u harhsan yahay qaar baa jira weli safka kusoo jira waxaasoo dhan dadka la keeni doonaa lama qabsan doonaan dadka la keeni doonaa waktiyay qaadanaysaa inay isbartaan dadka la keeni doono sida lagu soo xulayaa sanad kaleba qaadanaysa marka qodob laga gudbee doodiisu aysan aada u weyneyna ah in in waktiga la kordhiyo kadibna axsaab loo diyaar anigu taasaan qaba axsaabtiina waa diyaar dadku cabsi bay ka qabaan axsaabti waan diyaar axsaab konton xisboo xamar ka jira sharcigiisa waa diyaar baarlamaanka in la keenun baa ka hor joogtaa qoladii commissionkii doorashooyinka waa diyaar waa la traingareeyey dawladahay u baxeen waxay sugayaan doorasho ay qabtaan doorashadii marka sida ugu sahlan sida afghanistan sida ciraaq nidaamyo fudfudud baa jira intaa xooga la saaro weeye ummaddana aan la qaybin ummaddana laisku diro laiskana horkeenin stateskan diidanna la tixgeliyo oo dadkii waxay goonsadeen ay go-aansadeen laga wada hadlo laga heshiiyo anigu saasaan qaba
shirwac talada xal kaarmeena u nimaad marka dowladdu go-aankeedu uu cad yahay maamulada badankooduna way caddeeyeen oo afar dhibic shantaa taagan dad badan baa la aaminsan wax ku helayeen laakiin deegaan marka loo laabto laga yaabin dad badan oo dadka loogu yeero pointy five-ka iyo dadka minority-ga ay xuquuq bada weyn lahaayeen adigu ma u arkaysaa xalka dowladdu hadda gaartay inuu yahay xilligiis yahay horta laba waxyaabood aan kala dooranaynaa mid waxa weeyaan nidaam laga shaqeeyey oo la ebiyey oo dhammaystiran oo ah yacni in dastuurka la dhammaystiro hafti loo qaado axsaabtii la sharciyeeyo muxuu ahay ay iyagu dadkii muxuu ahay wacyigelin u samaystaan oo muxuu ahaa mataqaanaa matalaadooda ay caddeeyaan habkaas waxaa la rabay habkii loogu talagalay in lagu diyaariyo afarta sano wa lama diyaarin sababtu siday doontaba ku dhacdo baarlamaankuna arrintaasi kaalintiisu ayuu ku leeyahay xukuumaddana warkeedaba dhaaf waxaan anagu bulsho rayid ahaan sugayni markii xukuumaddu ay tiri doorasho lama qaban karo in dood baarlamaanka ay ka dhacdo oo dowladda la maxkamadeeyo la maxkamadeey waxaan ujeedaa lasoo galo joojiyo oo la yidhaahdo maxay ku dhacday haddaad xilkiinni qaban weydeen horta adinku ka dega meesha baarlamaanku isagaa qayb ka noqday muxuu ahaa mataqaanaa go-aan qaadashadii iyo iyo loolankii marka yani waxa weeyaan hay-adaha dowladda ee jiraahi waxay si isku mida uga soo bixi waayeen waajibaadkii loogu talagalay waa mid waayo axsaabtiina mala diyaarin dastuurkiina lama dhammaystirin dadkiina lama tirin waddankiina amnigiisa lama sugin waxyaa xaqiiqo jirta ayay noqotay oo markaasi wax kale in la raadiye ay tahay annaga marka walwalka iyaga bulshada rayidka waxa waaye in hadda four point five-kan iyo qaabkan hadda madaxdu ay isla garteen in uu horseedo musuq maasuq dadka in lasii afduubo in dad aysan dadku wakiilan muxuu ahaa mataqaanaa la yidhaahdo way wakiisheen muxuu ahaa mataqaanaa waddanka in haadaan laga sii rido cabsidaas ayaa nagu jirta marka halka aan anugu arka waxa waaye dadka loo ogolaado beeshan qofka uu ka dhashay xildhibaanka uu matalayahay inay doortaan iyagu oo ay doorasho oo qofkaasi nooca doorasho la adkeeyo uusan ku imaaninin in la magacaabo ama qof rabaahay uu lacag kusoo waa usoo laabanaya fawsiya dhowr maraa gacanta hagis waxaan rabaa horta baarlamaanka inaan difaaco
xukuumad inoosa soo mid noqoto baarlamaanku wax badan buu qabtay laakiin waxuu qabtay lama arko had iyo jeer baarlamaanku qaraaro badan buu soo saaray kii julaay saddex iyo labaatankeedii baa ugu adkaa oo laga dawladda loo digayo shirwac baan rabaa inaan maqashiiyo dowladda looga digayo inay joojiyaan qaladaadka socda ee sharciga iyo dastuurka la ixtiraamo two thousand sixteenna loo diyaar garooba shuruuc badan way soo saareen waa u diyaar garoobeen muddona waa hadlayeen waxyaalo badan waxaa shirwac ku jirta hadalkiisa baarlamaanku inuu dowladda waa u yeedhnaa waa u yeedhnaa waa u yeedhnaa in badan waa lagu dhici waayse in la yidhahdo waa idin ridaynaa mooshinkaa codad laga qabaa marka in la yidhaahdo dawladdii haddana waa la ridayaa dhibaatay noqotay marka waxaa in loo hadido in qoraalla loo qoro in qaraarra la soo saaro shalaa u dambaysaan qaraar soo saara marka baarlamaanku laakiin walow dadku qaar u arkaya inaad ka hordhacayseen madashii madasha qarnaa ka hordhacayseen meelaha qaar madasha in badan baanu qaraarka ka soo saaray wax badan baa laga hadlay muran badan baa hore u dhacay laysma dhegaysta baarlamaanka xurmadiisii iyo iyo iyo inuu eh, shaqadiisii guto oo awoodiisii lahaado runtii waa laga horjooga waan gartay wasiir maxamed maxamed cabdi maareeye laba kun labiyo toban horena siyaasiyadood baarlamaankii baa kamid aad kumeelgaarka laakiin dadka soomaalidu idinka- idinkama sugeen maanta meesha la joogo marka eh, ma odhan karnaa fashil baa ku yimid dowladdaad ka mid taha adiga ah bismillah een, marka ugu horeysa een, waxaan ku faraxsanahay dadka halkan fadhiya dad wada xoggaala waaye wasiiro soo maray een, shirwac isaguna hogaamiye xoog aad u weyn oo soomaaliyeed oo xoggaal arrimaha soomaaliya u ah madax u ah weeye Een, anigu ma dhahayo fashil baa ku dhacay laakiin duruufta realitiga ee dhulka taal ee qof kasta oo soomaaliya oo la keena uu wajihi lahaa haddii shirwac la keeni lahaa walaalkay haddii nin kale oo aqoon-yahan la keeni lahaa ayay dowladdu wajahday Een, waxaan dhihi karaa Xagee marka ugu weeye?
horeysa marka ugu horeysa een, mar kastoo aan wax dhisanayno ilaahay wuxuu ina ku fidmeeyey qabiil iyo khilaaf wax soomaali dhisatay oo ay qiimaysay oo ku qanacday inay qaban karto dowladda looma diro waxaa loo diraa wax aanay toban sano qaban karin Ee, dalka hadda two thousand twelve iyo hadda isbedel weyn baa jira xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga systemka wax walba markii la fiiriyo maanta dal baa jira two thousand alfkii statusna ma jirin amniguna intaa waa ka dicibsanaa maanta soddon iyo afar dowladood baa halkan ku shegay dal soomaaliyeed oo lagu xisaabtamo adduunka ka tirsan adduunka hayadihiisa oo dhan ka tirsan oo soo ceshaday sharaftiisa iyo karaamadiisii weeyey wax yar baa dhiman waxa yarna waxa dhinaysiiyey khilaafka soomaalida dhexdeeda iyo qabiilka iyo qurunka iyo wax isku haystaan laakiin maanta dowlad soomaaliyeed rajo dowlad soomaaliyeed baa jirta waxa xaray saxeexayaasha ummad kasta oo meel jirta oo dib u heshiisi ku jirta waxay leeyihiin dad een, la tashiga ka qayb ah bay leeyihiin waxaan rabaa min hal daqiiqo ee dhammaanteena qaybsano xalku muxuu yahay saacatul wasiiran kaa bilaabo anigu waxaan qabaa xalku inuu yahay dabcan in dadka soomaaliyeed marka horeysa u diyaar garoobaan inay heshiiyaan inay walaaloobaan inay dalkoodu meel dheer buu tegay dib u soo ceshadaan qarannimadooda oo iska dhi- meel dhigaan gooni- meel iska dhigaan khilaafka iyo qabiilka taas baa xalka ah foosyahay anigu waxaan qabaa waxaa qabiil eh, halkaa wasiirku yidhi qabiil qabiil laysu dilo waxaa keenaysa four point five oo awood la siiyey wasiir walba awood loo siiyey wasaaraddiisa nin waloo madaxi meeshiisa dadkiisu ka qoraa dhibaatadaasaa dhistrigyadiina gaadhay Een, xalka anigu waxaan u arkaa mar walba dimuqraadiyadda in la gacan la siiyo in axsaabtii la ansixiyo cabdullah maxamed shuraac bulshareedka Ah, marka ugu horeyda horta dadka soomaaliyeed ma isdirirsan ee waxaa dirirsan dadka siyaasiyiinta ah taas inay kala caddahay waayo qabiil layskuma dilayo haddii laysku dilayona waa arrin biyo iyo daaq iyo magaciisi ah taas waxaan halkaas anagu harayaa midda kale waxaan anagu aragnaa waxa weeyaan inaan la afduubin hanaanka haddeer uu afduuban yahay dhulka in la dhigo meesha dagaalka looga baxsan karaa waa meeshaas marka dadka masaakiinta ah haddii aan madaxdooda hogaankooda waxba u qabanaynin fidna yaan loo horseedin aan leenahan iskumaasuqana ha laga daayo doorashada doorashadu ha noqoto mid wax lagu barto oo dadkaa xaqa u lehi ay soo doortaan qofka matalay haddaad iya koobto masuq maasuqa shaq qabta muxuu yahay musuq maasuqu waxa waaye in la iibsado codka in la iibsado qof aan dadku raalli ka ahaynna lagu qasbo
dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a barnaamijka waxaa igala qaybgelayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayar maareeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii arrimaha dibadda fawsye xaaji yuusuf wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo cabdiqaadir okey muqdishoodii kaga imaanayay intaanu kulmi doona barnaamij ka lamida nabadi
barnaamijka faaqidada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen markan falastiin oo garabkayga fadhida aan ka codsado qodobadii wararka ugu dambeeyey bal inay inoo dulmarto mahadsanid jamaal toddoba musharax oo ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa xalay dood isugu yimid iyadoo uu ka maqan yahay ninka tartankaasi ugu cadcaddaa waa donald trump waxaanay musharaxiintu aad uga doodeen arrimo ay ka mid yihiin soo galootiga iyo siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka mudanayaasha laga soo doorto gobolada texas ted cruise iyo florida mark rubio oo markaasi uu tabaneeyo cod ka horeeyo donald trump ayaa dhowr jeer isweydaarsada hadallo kulul intii ay doodu socotay dalka burundina hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha amnesty international ayaa sheegtay in muuqaalo satellite-ka laga duubay ay muujinayaan qabuuro wadareed kadib markii ciidamada ammaanka ay ku dhaqaaqeen falal argosi ah oo ka dhana fallaagada magaalada bujumbura dalka burundi ayaa mar kale ku celiyey in aanay aqbali doonin ciidamo nabad ilaalina oo ka socda midooda afrika oo markaasi maalin ka hor iyagu shir lagu wada in uu uga furmo magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya
waa tahay aad iyo aad baad umahadsantaha falastiin bal markan dhegaystayaasha aan usoo gudbiyo heesan fanaanka axmed naaji sacad gabley shan berbee tuntaan uu intaas sii raaciyay fanaanka waa codka macaane fanaanka axmed naaji sacad heestaasina gabagabo waxay ahayd idaacaddeenniyo habeennimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay lixdii barkaa aroornimo bal gabdhaha waxay leeyihiin aan idinku dhaafno sky.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.